aan ku bilownay wakiilada beesha caalamka ayaa la filayaa inay gelinka dambe maanta kulan la yeeshaan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya xilli aan weli heshiis laga gaarin hannaanka doorashada sidoo kale saddex qof ayaa ku geeriyooday weerar loo adeegsaday hoogiyaal oo ku dhacay xaafado ku dhow garoonka magaalada muqdisho wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixin arrinta ku saabsan inoo haysa shirka wakiilada beesha caalamka iyo madaxda dowlad goboleedyada ee la filayo in ay isugu yimaadaan maanta ayaa looga hadlayaa sida ay wararku sheegayaan sidii heshiis looga gaari lahaa ajandaha shirka guud ee la qorsheynayo in maalmaha soo socda uu dhex maro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo beesha caalamku ay wadahadallo gaargaar ah la yeesheen maalmihii lasoo dhaafay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada beesha caalamka ayaa wada dadaallo xoog leh oo lagu doonayo in xalkama dambaysi ah looga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka soomaaliya waxaana shirka dhacaya saacadaha soo socda sida la sheegay ka qaybgeli doona madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle xilli dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay uu kulan muqdisho uga socday madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada balse puntland iyo jubbaland ay ka biyo diideen waxa ise soo tarayaa baaqyada ay beesha caalamku ka soo saarayaan murunka doorashada dalka beesha caalamka ayaa shalay sheegtay in aysan taageeri doonin muddo kordhin amaba doorasho hal dhinaca hase yeeshee dowladda federaalka ayaa maalintii shalay uga digtay wakiilada beesha caalamka qaarkood in ay qaadaan tallaabooyin ka baxsan howlaha loo igmaday dhinaca kale faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo maanta ku dhacay xaafado ku dhowdhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh inta la xaqiijiyey saddex qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerarkan sidoo kale waxaa weerarka ku dhaawacmay ilaa shan ruux kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka magaalada muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen goobjoogayaal sidoo kale qarax lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho kadib markii qarax nuuca miinada dhulka lagu aaso lala eegtay gaari uu la socday sargaalka xilli uu marayay nawaaxiga degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaa sidoo kale dhaawacyo ka soo gaaray qaraxaasi askartii la socotay gaariga sargaalka ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowladda hase yeeshee hoobiyaasha ee qaraxyada la dhigo waddooyinka ayaa ku soo kordhaya magaalada muqdisho iyadoo weerarada ay badankood sheegtaan ururka al-shabaab seenab abukar maxamed v o a